بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى كتاب أحكام النكاح هذا مثل كتاب أحكام النكاح nikaaxa axkaamtiisii axkaamtaas kitaabkoodii wo sheekha raximah ullahu tacaala qeybtii saddexaad ee kitaabkii matnigii abishujaac ka mid ah ayuu halkan ka bilaabay waxaanu soo qaadanay laba qeybood qeybtii cibaadaadka iyo qeybtii mucaamalaad maaliya ama beeca labadaas qeybood ayaa inoo soo dhammaatay halkan waxaa inooga bilaabanaya qeybtii saddexaad ee kitaabkeenna ka mida matni abi shujaac qeybtan saddexaad waxay ka hadli doontaa axkaamu alusra axkaamta qoyska ama nikaaxa waa isku macnow axkaamu alusra ama axkaamta nikaaxa ayay ka hadli doontaa qeybtan saddexaad kitaabu nikaaxi nikaaxa axkaamtiisii ayuu u kitaab yahay wamaa iladii kiina waa u kitaab yatacallaqu bihi binnikaaxi nikaaxa wixii ku tacalluqa oo la xidhiidha oo min al axkaami axkaam ah waalqadaayaa masaa'il ah wixii mas'alo iyo axkaam ah ee nikaaxa la xidhiidhana wuu u kitaab yahay oo halkan ayaa looga hadli doonaa nikaaxu marka wuxuu ka mid yahay min asharaa'ic alqadiima sharciyadii hore ee qadiimka ahaa ayuu ka mid yahay oo khaas kuma ahan ummadda nabigeena moxameda salى اllahu عalayhi wasalam walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waxaanu soo dirnay ambiyo iyo rusul adiga kaa horreysay waxaana u yeelnay xaasas iyo caruur aayaddaasi marka waxay tusaale u tahay nikaaxu inuu ka mid yahay qadaayaadka qadiimiga ah oo dunidan bini aadamka markii ilaahay abuuristiisa uu bilaabay ayaa nikaaxuna la soo bilowday wax ummaddan khaas ku ah ma ahayn walidaalika ilaahay xikmadiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah xayawaanaadka noolaha oo dhan ilaahay wuxuu dhexgeliyey oo uu ku abuuray shahwo ruux kasta oo noolahay xayawaanaadka ama caqli ha noqdo ama yuusan caqli lahaan ilaahay wuxuu ku abuuray xikmadiisa iyo cilmigiisa shahw laakiin bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku fadilay oo ilaahay uu ku karaameeyey shahwadiisa in ilaahay ugu talagalay bini aadamku inuu u guto nidaam waafaqsan sharciga islaamka oo ay ku jirto xikmad oo ay ku jirto isxushmayn oo ay ku jirto qofka bini aadamka ah oo akhlaaqdiisa iyo karaamadiisa iyo diintiisaba lagu ilaalinayo oo lagu dhowrayo ilaahay bini aadamkii kama dhigin xayawaanaadka meel walba isku booday oo meeshii xayawaanka shahwadu ay maskaxdiisa uga soo dhacdo meeshaasuu shahwadiisa isaga gutaa walow xayawaankaba allah ka dhigo middii isaga dhashayba allah ka dhigo xayawaanku waa iska boodahay laakiin bini aadamka ilaahay wuxuu ku karaameeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey nikaax in ilaahay uu jideeyey nikaaxan marka xikmadiisa waxaa ka mid ah inuu qofku ku xiriirinayo awowgiisii labaatanaad ilaa awowgiisii soddonaad ayuu ku xushmaynaya ku qadarinaya waxaa xushmadda iyo qadarinta dhalinayana waa sirta iyo nikaaxa xigmadiisa dhalinaya qofku awowgiisii labaatanaad ama ayeeyadiisii labaatanaad ayuu wuxuu ku xushmaynaa oo uu ku qadarinaa diintuu ku qadarin nikaaxa iyo cilaaqada wanaagsan ee markaa u dhexaysa walidaalika marka nikaaxu wuxuu abuuraa mawadda kalgacayl iyo naxariis iyo xigmo ayuu ka dhex abuuray labada qof oo isqabta annikaaxu nikaaxu mustaxabbun mid la sunneeyey liman ruux ayaa loo sunneeyey ruuxaasoo yaxtaaju u baahan ilayhi ila nikaaxi nikaaxaas qofkii baahi u qaba diintu way u sunnaysay inuu guursado oo uu nikaaxsado oo baahida uu qabo waxaa lagala jeedaa bitawqaanihi lilwad'i waa qof u baahan shahwadiisii meeluu ku guto xalaal ah qof u baahan weeyo shahwa haysa wuu u baahan yahay wayejidu uhbata nikaax nikaaxa wixii loogu talagalana wuu heli karaa oo gabadha meherkeedii iyo biilkeedii iyo nafaqadeediina wuu heli karaa baahi shahwana way haysaa qofka noocaas oo kale ah oo labadaa shardi laga helay labada shardi maxay tahay waa alxaaja wa wujuudu اluhbati alxaajatu waa in baahiyo ay jirto oo baahi shahwa qofka ay hayso shardiga labaadna waxaa weeye wujuudu aluhbati wixii markaa meherkii iyo nafaqadii iyo umuurtii nikaaxa inuu qofku heli karo labadaas shardi haddii la helo waa sunno qofku inuu guursado sunno weeye waxaana tusinaya qowlka ilaahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi wa ankixu alayaama minkum kuwa aan xaasaska lahayn u guuriya oo u nikaaxiyuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwa wanaagsan ee raggiinna addoommada ah iyo gabdhihiinna addoommadaana u guuriya in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadlih hadday dad saboola yihiin ilaaha deeqaya oo fadligiisa ka deeqaya nebigeenana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaa yaa macshara ashabaab dadka dhallinyarada ahu man istadaaca albaa'a qofkii awooda baa'ada baa'ada waxaa loola jeedaa yacni almahru waannafaqa gabadha maharkeedii iyo biilkeedii qofkii awooda falyatasawaj ha guursado fainahu nikaaxu aqadu wuxuu laabaa lilbasari aragguu laabaa oo qofka akhlaaq iyo iimaan iyo aadaab ayuu ku soo kordhiyaa nikaaxu wa axsanu lilfarj farjiga iyo cowladana wuu xafidaa oo zinada iyo faaxishada iyo akhlaaq xumada ayuu ka ilaalin waman lam yastadic facalayhi bisawmi qofkii aan awood u lahayn nikaaxiina soomka ha laasimo ha iska soomoo soomkaa shahwada ha ku jebiyo fa innahu lahu wijaa maxaa yeelay soomku shahwada ayuu jebiyaa uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka sunno weeye qofka nikaaxa labadaa shardi qofkii laga helo waa qof marka alxaaja iyo wujuudu luhba baahiyo inay jirto arrimihii nikaaxa loogu talagalana qofku uu heli karo wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninkii xorka ahaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo beyna arbaci xaraa'ira afar xaas dhexdooda inuu kulmiyo ayaa u bannaan walilcabdi addoonkiina beyna thnatayni laba xaas dhexdooda inuu kulmiyo ayaa u bannaan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala qofka xorka ah ninka xorka ah waxaa shareecadu ay u bannaysay an yajmaca inuu kulmiyo beyna arbaci xaraa'ira afar xaas dhexdooda inuu kulmiyo ayaa u bannaan ninka xorka ah waliqowlihi tacaala fankixuu guursada maa taaba lakum wixii idin wanaagsanaado min annisaa'i dumarka ah mathnaa laba labo wa hulaatha saddex saddex wa rubaaca afar afar u guursada marka sharciga islaamka xikmadaa ku jirta markuu sidaa leeyahay yacnii gaalada waxyaalaha ay diinta islaamka ku dhaliilaan ayaa waxaa ka mid a oo diinta islaamka ay ku bushinayaan waxay leeyihiin islaamku wuxuu baneeyey tacadudu azawaaj tacadudu zawaaj hadde waaba xikmu xikmada ku jirta oo ilaahay subxaanahu watacaala tacadudu zawaaj in la banneeyo waxaa ku jira naxariista bini aadamka ayaa ku jira xikmana way ku jirtaaho dee waxaa la ogyahay casri walba iyo zaman walba ragga iyo dumarka waxaa badan dumarkaa badan oo islama eka waa sunnat ullaahi tacaala fii hada alkown koonkan ilaahay subxaanahu watacaala nidaamka uu ilaahay ku wado waxa weeye zaman walba iyo xilli walba dumarkaa badan haddii marka la dhihi lahaa nin walibaahay hal xaas bisa u bannaan ee laba xaasi uma bannaana haddii la dhihi lahaa dumarka soo haray intee la geyna intee la geyn lahaa dumarka soo haray intee la geyn lahaa marka laba xaaladood ay mid noqon lahayd haddii aan la bannayn lahayn tacadudu zawaaj ilaa raggii dumarkii dumarkiia mar walba badan dumarkii marka soo haray laba xaaladood mid ay noqon lahayd in la yidhaaho sidii ariga iyo geela iyo looda xayawaanaadka ha iska boodaan meeshay doonaan ha iska tuntaan oo akhlaaq xumo iyo naar iyo dulli markaa ha ku dambeeyaan inay noqoto waa xaalad xaaladda labaad waxa weeye inay markaa isaga jiraan rafaad iyo sawjo la-aan iyo caruur la-aan iyo shahwadiiyo isku celiyaan iyo inay rafaad ay ku jiraan labada xaaladood miday noqon lahayd haddii sharcigu uusan bannayn lahayn tacadudu zawaaj marka xikmadaasaa ku jira haddii marka tacadudu zawaaj sharcigu uusan bannayn lahayn maxaa lagu samayn lahaa dumarka soo haray ilaa mar walba sunnada ilaahay subxaanahu watacaala ee koonkan ilaahay uu ku dureeriyey dumarkaa badan mar walbaba haddii marka qof walba hal xaas loo bannayn lahaa nin walba oo la dhihi laha hal xaas kama badsan kartid see la yeeli dumarka kaloo soo haray labada xaaladood mid uun ay ku baaqi noqon lahaayeen labada xaaladoodna way kala daran yihiin marka sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ragga ilaahay wuxuu ugu baneeyey afar xora afar xaas inay markaa ay guursadaan ayaa ilaahay u baneeyey haddii afarta marka la leeyahana waa qofku hadduu ka bixi karo ama hadduusan ka bixi karin diintu ma ogola walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluh fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan ow maa malakat aymaanukum haddaad ka baqdaan inaadnan cadaalad u samaynin afarta xaas fa waaxida hal xaas isaga gaabsada marka qofka ka bixi kara awood ahaan iyo dhaqaale ahaan qofkii ka bixi kara ayaa diinta u bannaysay laakiin qofku hadduusan ka bixi karin fa waaxidatan hal xaas uun ayuu isaga gaabsan marka walilcabdi addoonkiina waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna tnatayni laba xaas dhexdooda inuu kulmiyo ayaa u bannaan addoonkii sharcigu wuxuu u baneeyey laba xaas ka badan inuusan asagu guursan karinoo laba xaas kama badin karo labada xaas uunbaa loo baneeyey walaa yankixu alxoru ninka xorka ahi ma guursan karo amatan gabar addoona ma guursan karo ilaa bishardayni laba shardi maahane qofku hadduu xor yahay haweenay la addoonsanayo oo maalintii la rabo suuqa la geysanayo la iibsan karo haweeney noocaas ah ninka xorka ahi ma bannaana inuu guursado ilaa laba shardi maahan cadamu sadaaqi alxurati gabadhii xorada ahaa meherkeedii meherkaas weyntiisii gabadhii xorada ahaa meherkeedii inuu waayo oo uu heli waayo taasi waa shardi tusaale ahaan gabdhaha yacni xorka ah oo magaaladiisa jooga ayaa meherkoodii qaali laga dhigay isaguna ma haysto lacagta lacagtaa meherka qaali looga dhigay isaguna ma heli karo wa khawfu lcanati iyo zinada ka cabsigeedii hadduu iska sabri lahaana wuxuu ka baqahay inuu zina ku dhaco ayuu ka baqi oo isma celin karo labadaas shardi haddii la helo ninka xorka ahi addoon wuu guursan karaa marka cadamu sadaaqi alxurati yacni marka la leeyahay waxaa kaloo la mida ow faqdu alxurati fii beladihi waa la mid magaaladii uu joogaba gabarh xora waa ka waaye gabdhihii addoommo unbaa jooga waddanka uu degan yahay ama magaalada uu degan yahay iyadiioo dhammaan uu ka waayaba laguma kalifayo inuu magaalo kale u safro marka oo yidhaha magaalo kale aan gabarh xora ka raadsan sharcigu kuma kalifayo magaaladii isagu uu ku noolaa haddii uu ka waaye gabarh xora addoon waa guursan karaa waxaa kaloo la mid ah magaaladii uu ku noolaa gabdho xorahay way buuxaan laakiin meherkoodii ayuusan heli karin meherkiiya qaali uusan heli karin iyo wa khawfu lcanati iyo zinada ka baqitaankeedii zina inuu ka baqo oo isiraaho zinaad ku dhaqi wa an takuuna alamatu muslimatan sharxa hoos wuxuu kaa leeyahay waxaa kaloo shardi ah addoonta uu guursanayo inay muslim tahay iyadana waa shardi oo gaalo looma ogola dalla calaa daalika waxaa tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilaahi jala jalaaluhu waman lam yastadic minkum qofka adinka idinka mid oo aan awoodin dowlan wax hanti ah ee awood aan awoodin an yankixa inuu guursado almuxsanaati gabdhihii xorka ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu waxa midigtiinnu ay milkisay oo gabdhihiinna mu'minaadka ah guursada dad kuwii kale yacni xorka ahaa meherkoodii aad awoodi weyseen uma qaala ilaahay wuxuu yidhi daalika guurkaas oo qofka maaragta addoonta inuu guursado loo baneeyey liman khashya alcanata minkum waa qofka adinka idinka midoo ka baqa zinada ka cabsada qofka hadduu zina ka baqo markaa kabacdi xoradii meherkeediina uu awoodi waayo labadaas shardi hadduu helo ayay u bannaan tahay haweenay addoon ah inuu guursado wa nadaru rajuli ninka fiirintiisii ila almar'ati haweenay uu fiiriyo calaa sabcati adrubin toddoba qaybood ayuu ahaaday sharciga islaamku wuxuu mar walbaba xigmadiisa uu ku jideeyey qofka anshaxa iyo aadaabta iyo akhlaaqda inuu ilaashado walidaalika toddoba qayboodaa sharcigu uu qeybiyey fiirinta ninka ragga ah haweenay uu fiirinayo axaduhaa toddobadaa midkeed nadaruhu ninka fiirintiisiiu ilaa ajnabiyatin haweenay ka ajnabiya uu fiiriyo ligayri xaajatin dan la-aan uu u fiiriyo waa iska fiirsanay wax dana oo uu ka leeyahay ma jiraan fagayru jaa-isin fa huwa nadarkaas fiirada noocaasa hayru jaa-isin mid bannaan kayrkeed wey ma bannaano taas oo ninkii waxaa weeye haweeney ajnebi ah ayuu iska fiirinaya war xaajada aad u fiirinaysa maxay tahay waxbaad ka iibsan oo wejigeeda miyaad garanoo lacalla ha dhow wixii haddii ay ceeboobaan si aad wejigeeda u garato oo tiraa hiblo ayay ahaada ii soo celi wax maaragtaa ceebaysan ayaad iga iibsatee mase markhaatiyaad ku furi maxaad wejigeeda ka fiirin haddii marka wax xaaja aysan jirin waa iska fiirsan uu leeyahay wejigeeda nadarkaasi xaaraan wey oo ma bannaana waa liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa jala jalaaluhu yidhi qul lilmu'miniina ragga mu'miniinta waxaad ku tidhaahaa nebiy llahi moxamedu sala allahu calayh wasalam yaquduu min absaarihim indhahooda ha laabaan wayaxfaduu furuujahum farjiyaalkooda iyo cawradoodana ha xifdiyaan oo zinada ha ka xifdiyaan daalika kaasaa askaa lahum kaasaa u nadiifnimo badan iimaankooda iyo diintooda iyo qalbigoodaba kaasaa nadiif u ah oo dahirayaw marka aayaddaasi waxay ina tusaalayn ragga inaan loo ogolayn haweenka ka ajnebiga ah inay fiiriyaan xaaraan weyn walidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam fiirada ninka uu fiirinayo haweeney ka ajnebi ah wuxuu ku tilmaamay qeyb zinada ka mid a waa bilow zino qeyb zinada ka mid a ayuu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam alcaynu tasni wa zinaaha annadaru nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi indhuhu way zinaystaan indhahana waxaa zinadooda ah inuu fiiriyo oo ninka ragga ah haweeney ka ajnebiya wax baahi ah iyo wax danahoo u geynaysa iyadoon jirin inuu iska fiiriyo waa qeyb zinada ka mid uu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam midda kale waxaa dhici karta haweeneydan aada fiirinayso qofka waxa sharcigu u diidayo inay fidno qalbigaaga iyo shahwo ay ku abuurto oo khawaadir xuxun iyo waxyaalo foolxumi qalbigaaga ay ku soo dhacaan ayaa la diidayay marka albaabka dhanaaba la xihay albaabka dhan ayaa lagaa xihay si qalbiga waswaas iyo khawaadir xuxun iyo waxyaalaha aysan kaaga saamaynin leanna waxaa dhici karta khawaadir xun in qofkii aadanna awoodi karin fiiradii markay ku dhacday ood fiirinayso fiirinayso awoodna aadan u lahayn xataa aad ku guursato amaba haweeney la qabo inay tahay meeshaasan marka aad ka qaado cudur xun oo waswaas iyo khawaadir iyo afkaar xun oo mararka qaar ku gaarsiinaysa su-ul khaatima walciyaadu billaah waa halisteeda ayay leedahay hadda ka hor wuxuu sheegay sheekhii la dhihi jiray ibnuljawsi ayaa wuxuu sheegay ninaa wuxuu fiirinayey haweeney haweeney siduu u fiirinayey haweentu magaaladii waxay ku ahayd musaafiray ku ahayd magaalada ma aysan kala garanaynin markaasay waxaa jiri jiray xamaam munjaab xamaam la dhihi jiray waa musqulo haweenku ay geli jireen oo magaalada ku yeeli munjaabaa la dhihi jiray xamaam munjaab markaasi waxay tidhi ninkiioo meesha maraya war xamaamkii munjaabka ahayo dumarka loogu tala galay aawey ayay ku tiri markaasu anaa ku geynaya soo baxa suu usii waday qolkiisiiyuu gashay qolkii asagu magaaladu ka deganaa ayuu geliyay iyaduna miskiintu maxay is leedahay xamaam munjaabkiiyuu kuu wada xamaamkii munjaabka la dhihi jiray ayuu kuu wada kanuna si u soo wado marba luuq ka soo bixinayuu dhahay waa kan may xagga agga xagga ka leexo uu dhahay qolkii uu deganaa uu dalaq siiyey qolkii markuu dalaq siiyey ay gabadhii waxay ku baraarugtay ninkani inuu doonaayo inuu xumaata uu ku sameeyo oo uu soo shirqoolay kabacdi gabadhii gabarh caqli badanay noqotay waxay tidhi waxaad ii waddo waa ku faraxsanahay dhibna ma lahan laakiin qof musaafiraan ahay aadan u gaajaysanahay dee maa raashin iyo wax noo keentid raashin iyo maa wax noo keentid ninkii shaydaankii intuu isku farxay ayuu wuxuu is yidhi xaajadaadi waad gaartay raashin usoo qabo bannaanka markuu u baxayo iska baxday iyaduna bannaanka markuu u baxay ayay iska baxday ninka isagoo raashinkii wada ayuu qolkiisii uu ku soo laabtay qolkii markuu ku soo laabtay wax haweenaba meeshii kuma jiraan qolkii waa cidlo qolkii waa cidlo ninkii meeshaas murugo iyo ciil iyo khawaadir xun oo weliga aan ka go-inaa qalbigiisii ay gabadhaasi saamayn ay ku yeelatay ilaa abulfaraj ibnuljawsi uu yidhaaho markuu geeriyoonayey qisadaasuu ku gabyayey gabadha murugadii ka qabatay iyo wixii faaxishadii uu waayey ayuu ku calwasaadayay markii naftu ay ka baxaysay oo gabay wuxuu akhrinayay yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad tacibat ayna adariiqu ilaa xamaamin munjaabi gabaygaas asoo akhrinaya ayaa naftu ay ka baxday uu yidhi abulfaraj ibnuljawsi yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad tacibat ayna dariiqu ilaa xamaamin munjaabi wuxuu dhahaya aawo gabadhii maalin idhihi jirtay xamaam munjaab aawi gabadhi aawi isoo dhahayo war gabadhii aawi ayaa naftu ka baxday marka waxaa dhici karta waxaan haddaad ka tacawuddo oo qalbigaaga saad u fiirinayso oo wixiina maaragtaay aadan awood u lahayn inaad hesho in cudurro xun qalbiga firadaasu ay kaa geliso hadhowna aad ku calwasaado maalinta aad geeriyoonayso oo su-ul khaatima ay kugu dhacdo ayaa dhici karta sidaasoo kale nin nadarkiisu aada u badnaan jiray oo dumarka aada u isaguna u fiirin jiray oo qalbigiisa isagana ay bedeleen oo khawaadir xun iyo cudurro xun qalbigiisa ay ku reebteen iyo welwel ayaa markuu dhimanayay isagana dumarkiiyu isaguna ku calwasaadayey markuu dhimanayo su-ul khaatima ay ku dhacday wuxuuna tirinayay gabay uu leeyahay ridaaki ashhaa ilaa fu'aadi min rida alkhaaliqi اljaliili inaad iga raalli noqoto ayaan ka jecelahay allihii khaaliqa inuu iga raalli noqdo waxaasuu ku gabyeeyey oo gaalnimada ah gaalnimadaasuu ku gabyeeyey marka arrimahan haddii ay qalbigaaga uu barto oo indhuhu ay kaa bartaan waxaad dhici karta wixii kugu weynaada waad ku calwasaaddaa wixii qalbiga ku weynaada habeenkiina waad ku calwasaaddaa markaad dhimanaysana waxaad dhici karta inaad ku hadaaqdo oo ilbiriqsiga ugu dambeeya adduunyada aad ka tegayso ayaa dhici karta inaad ku hadaaqdo wixii qalbigaaga ku weynaaday sidaas awgeed qalbigaaga ha iska wasakhaynin nadarku qalbigu wasakheeya fiirada haweenka ajaanibta la fiirinayo qalbigu wasakhayn iyadana waa sidaas oo kale oo lama ogola iyagana haweenka naftooda inay ragka ajnabiya iyaguna ay danla-aan ay u fiiriyaan iyadana waa xaaraan waxaasoo dhan waa sumuum sun qalbiga ku socota wey oo qalbigaaga aada la dagaalamayso oo iimaankaaga aada la dagaalamayso oo caafimaadkaaga aada la dagaalamayso wey lidaalika waxa weeye sharciga lama ogola midda kale waxaa la ogaaday oo tajaarib lagu ogaaday qofku mahmaa uu nadarkiisa iyo indhihiisa ilaashado oo uu indhihiisa uu xafito xataa waxaa badanaya dareenkiisa shahwada ah way caafimaad qabeen muddo dheer muddo dheer dareenkiisa shahwadu waa u caafimaad qabahaya hadduu indhihiisa ilaashado oo xalaashii ilaahay subxaanahu watacaala uu banneeyey uu ku gaabiyo indhihiisa shahwadiisu muddo dheer ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad ayuu u siin waana wax mujaraba ah oo la tajribeeyey liannahu tusaale ahaan waxay ka dhigan tahay adiga toosh haddii maalintii habeenkii loogu talagalay haddii maalintii tooshka aada daaratid ka war habeenkiisee noqonaa tooshkaas maalintii oo dhanaa tooshkaagu iska daaran yahay maalintii oo dhan tooshkaagu hadduu iska daaran yahay habeenkiisee noqon marka iftiin dhaaxa ma yeelanayo soo maa leanna maalintiia soo isticmaashay marka ulajeeddada waxaa weeye qofka filimka xun iyo filimada xuxunka daawanaya oo haweeneyda walboo ka soo hor timaadaba horay iyo gadaal sidaa uga fiirinaya waa qof tooshkiisii uu daaran yahay oo mar walba shahwadiisii iyo dareenkiisii uu kacsan yahay hadhow xalaashiisii muddada uu sii wadaahe waa gabaawsii noqon ama shahwadiisu way daciifaysaa shahwadiisu aaday u daciifi walidaalika qof walba qofka uu ka dhowrsinimo badan yahay shahwadiisu waa ka xoog badanta way ka saamayn badanta qof walba qofka uu ka dhowrsan badan yahay leannu wax badanaa u kaydaysan isaga baynamaa qofkan shahwadiisu ay tahay toosh iska daaran toosh iska daaran shahwadiisu ay tahay oo maantao dhan dareenkiisu uu iska daaran yahay hadhow gabarh xalaala hadduu helo shahwadiisu way daciifaysaa marka xigmad weynaa ku jirta waxa ilaahay uuna leeyahay indhihiina laaba waxa rabbi uu leeyahay jala jalaaluh axaduhaa nadaruhu waa shaksiga fiirintiisii ilaa ajnabiyatin haweenay ajnebi ka ah uu fiiriyo ligayri xaajatin dan la-aan uu isaga fiiriyo fagayru jaa'isin fa huwa nadarkaas hayru jaa'isin mid bannaan hayrkiisu wey walidaalika imaamu nawowi raximah ullahu tacaala wuxuu rajaxaa wuxuu leeyahy imaamu nawowi walow min hayri shahwatin xataa gabadhan uu fiirinayo yuusanba shahwo u fiirin hadduu rabo waa xaaraan waa iska fiirinayo dan kale kuma laha inuu shukaansado ma rabo inuu maaragtahay ku raaxaysto fiirinteeda ma rabo iska fiirintaas xataa imaamu nawowi wuxuu leeyahay waa xaaraan xataa biduuni shahwa hadduu u fiirinayo saasuu rajaxay imaamu nawowi raximah ullahu tacaala wathaani qismiga labaad nadaruhu shaksiga fiirintiisii w ilaa zawjatii xaaskiisii zawjadiisii xaaskiisii inuu fiiriyo ow amase amatihi ama addoontiisii asaga uu iska lahaa inuu fiiriyo fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo ilaa maa iyoladii kii inuu fiiriyo cadda alfarja cawrada wixii ka soo haray farjiga wixii ka soo haray meesha laga kaadinayo wixii ka soo haray ayuu xaaskiisa iyo addoontiisa uu ka fiirin karaa farjigaas oo minhumaa min zawjatihi wa amatihi xaaskiisii iyo addoontiisii xaggooda ka ahaaday oo qeybta labaad waxaa weeye ninku inuu fiiriyo xaaskiisa iyo addoontii asagu uu iska lahaa inuu fiiriyo way bannaan tahay jirka xaaskiisa oo dhan inuu meeshuu doono inuu ka fiirin karo iyo addoontiisa meeshuu rabo ayuu uga istimtaaci karaa oo uu ka fiirsan karaa ilaa meesha ay ka kaadinayso oo farjiga maahan meeshaas marka xaaraan ma aha laakiin waa laga wanaagsan yahay farjiga inuu fiiriyo xaaraan ma aha laakiin waa laga wanaagsan yahay ma farjiga xaaskiisii inuu fiiriyo xaaraan ma aha lakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay inuu fiiriyo wathaalithu qismiga saddexaad nadaruhu ninka fiirintiisii ilaa dawaati maxaarimihi maxaarimtiisii kuwa u saaxiibka ah inuu fiiriyo maxaarimta waxaa loola jeedaa waa dadka aan weysada ka jebinayn sida hooyadiis walaalihiis eedadiis habaryaryaalihiis gabdhihii walaalahaa gabdhuhu abtiga u ahaa dadkaasaa lagala jeedaa maxaarimta wathaalithu kan saddexaad nadaruhu ninka fiirintiisii ilaa dawaati maxaarimihi maxaarimtiisa kuwii u saaxiibkaa inuu fiiriyo ow amatihi ama addoontiisii inuu fiiriyo addoontaasu almusawajati ee la nikaaxiyey oo nin kale uu qabo addoon uu nin kale ku nikaaxiyey oo asagu uusan qabin inuu fiiriyo ama gabdhihii maxaarimta ahaa oon weysada ka burinaynin inuu fiiriyo fa yajuusu nadarkaas waa bannaan yahay fiiradaas fii maa iyo ladii kii ayuu ku bannaan yahay caddaa ka soo haray maa beyna surati wa rugbati jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa wixii ka soo haray waa u bannaan yahay oo gabdhihii maxaarimtiisaa sida hooyadiis oo kale walaashiis oo kale iyo gabdhihii maaragtaa awowaha abtiga uu ahaa intaas weysada aan ka jebinayn iyo gabadhii addoonta ahayd isagu uusan qabinin nin kale uu u nikaaxiyey kuwaas uu fiirin karaa jilibka iyo xudunta inta udhexaysa mooye inta kale waa ka fiirin karaa laakiin jilibka iyo xudunta inta udhexaysa lama ogola xataa hooyadiis kama fiirin karo oo xaaraan wey jilibka iyo xudunta inta udhexaysa kama fiirin karo laa gabadhiisi uusan ka fiiri karin walaa hooyadiis uusan ka fiirin wixii maxaarim oo dhan jilibka iyo xudunta inta udhexaysa lama ogola inuu ka fiiriyo dalla calaa maa sabaqa xukunkaas soo hormaray waxaa tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu walaa yubdiina ziinatahunna dumarku quruxdooda yaysan u muujinin ilaa libucuulatihinna ragga iyaga qaba maahane ragga iyaga qaba ow aabbaa'ihinna ama aabbayaashood maahane ow aabbaa'i bucuulatihinna ama ragga iyaga qaba aabbayaashoodii dhalay maahane ow abnaa'ihinna ama wiilashii iyagu ay dhaleen maahane ow abnaa'i bucuulatihinna ama ragga iyaga qaba wiilasheedii maahane ow amase ikhwaanihinna ama wiilashii walaalahood ahaa maahane oo bani ikhwaanihinna ama walaalahood wiilashii ay dhaleen oo eeddada ay u yihiin maahane oo bani akhawaatihinna ama gabdhaha walaalahooda wiilashii ay dhaleen oo iyagu habaryaryaal ay u yihiin maahane ow amase nisaa'ihinna ama dumarkooda maahane waa dumar kale yacni dumar dumar fiirinaya mooye intaas mooye wax kale yaysan quruxdooda u muujinin ayaa ilaahay leeyahay jala jalaaluhu waraabicu nooca afaraad annadaru fiirin liajli nikaax nikaax dartiis gabadha loo fiiriyo fa yajuusu nadarkaas wuu bannaan yahay in gabadha nikaax darteed loo fiiriyo ila alweji walkafayn wejiga iyo labada calacalood xaggooda ayuu nadarkaasi ku bannaan yahay gabadha haddii qofku uu guur ka doonayo oo inuu guursado uu doonayo waaba sunno markaas inuu ka fiiriyo wejiga iyo labada calacalood waa u bannaan tahay waaba sunno inuu iska fiiriyo oo wejiga waxaa loo deliishanayo gabadha jamaalkeeda iyo jamaal la-aanteeda inay qurxoon tahay iyo inaysan qurxoonayn ayaa sharcigu wejiga u banneeyey gabadha uu guurka ka doonayo labada calacaloodna waxaa loo deliishanaya waxaa weeye gabadhu inay caato tahay iyo inaysan caato ahaynna waxaa sharcigu uu xikmadda u jideeyey labada calacalood in la fiiriyo marka labadaas arrimood uun labadaas meelood uu ka fuurin karaa gabadha hadduu nikaax iyo guur uu ka doonayo waa wejiga iyo labada calacalood bis uun ayuu ka fiirin karaa waqad dalla calaa daalika waxaa arrinkaa tusinaya maa rawaa sahlu bnu sacdin xadiiskii sahlu bnu sacdin uu wariyey anna imra'atan haweeney jaa'at rasuulallaahi rasuulka ilaahay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ji'tu waan imid liahaba laka nafsii si naftayda aan kuugu hibeeyo oo naftaydii aan kugu hibeeyey fa nadara ilayha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay gabadhii waa fiiriyey fasacada nadara ilayha fiiradiiu kor ugu qaaday oo kor u fiiriyey rasuulku sala allahu calayh wasalam wasawabahu nadarkiina waa soo celiyey hoosuu haddana indhihii nabigu u soo ceshaday uma da'da'a ra'sahu madaxiisuu raariciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xadiiskaas wuxuu tusinaya gabadha markaa guur iyo waxyaalo la mid ah haddii ay dantaas aad ka leedahay wejigeeda way kuu bannaan tahay markaa iyo labada calacalood inaad fiiriso way bannaan tahay walkhaamisu kan shanaad nadarka shanaad annadaru fiirin lilmudaawaati liajli lmudaawaati daaweyn darteed in gabadhii loo fiirinayo waa dhakhtarkii doonayay gabadhii inuu daaweeyo fayajuusu nadarkaas waa bannaan yahay dhakhtarkaas doonaya gabadha inuu daaweeyo waa bannaan yahay inuu fiiriyo ila almawaadici meelihii inuu ka fiiriyo ayaa bannaan allatii mawaadicdaasoo yaxtaaju dhakhtarku uu u baahan yahay ilayha ila almawaadici meelahaas xaggooda meesha uga baahan yahay inuu ka daaweeyo uu ka fiirin karaa yacni meel kastoo markaas duruufaha daawadu ay kallifayso inuu ka fiiriyo oo daawaduba ay kallifayso uu ka fiirin karaa dhakhtarku gabadha markaas uu daaweynayo laakiin laba shardi laba shardi dhakhtarku marka uu gabadha marka la leeyahay meel kasta oo duruufaha ay keenayaan inuu ka fiiriyo daawo ahaan oo daawadu ay la gasho uu ka fiirin karaa marka la leeyahay laba shardiyaa sharcigu u xidhay xuduuru maxram qof maxrama waa inuu meesha joogo oo gabadha maxramkeeda qof gabadha maxramkeeda inuu meesha joogo waa shardi leanna waxaa weye khalwada waa xaaraan inuu asagoo qol isaga xirto gabadha inuu qol isaga xirto waa daaweyn uu yidhaaho oo marka uu yidhaaho waan daaweyno qolkaas wax la joogana aysan jirin sharcigu ma ogola maxramkeedii waa inuu meesha joogo waxaa kaloo shardi ah wa faqdu dabiibatin tucaalijuha gabarh kaloo dhakhtarad ah oo daawadan ku filan cudurkanna taqaana waa in la waayo oo magaalada laga waayo amaa haddii markaa gabarh kaloo dhakhtarada la heli karo oo cudurkan ay ka sheeganayso taqaana dee ma bannaana nin inay aaddo gabadhu markaa nin ay aaddo ma bannaana laakiin xiliyadan dambe waxyaalaha soo badanaya waxaa weeye haweenkii shuruudahaas maba fiirinayaan intooda badan in yaroo ilaahay u naxariistay mooye ma fiirinayana waxaa laga yaabaa gabadhan gabdho badan oo dhakhaatiira iyadoo la heli karo ayaa waxaa laga yaabaa inay iska aadaan ninkii oo yidhaahaan marka ay aaminsan yihiin ninku mar walbaba waa ka oqoon badan yahay gabadha waa ka oqoon badan yahay inay markaa ay markaa daruuro uga dhigtaan kam imisaa gabdho la arkay rag ka oqoon badan gabdho ragga ka oqoon badan iyaga naftooda imisaa buuxa midda kale iyaga miyaa cilmigan yaqaana oo isku miisaamay gabadhan iyo ninkan maadigaa cilmigan yaqaano isku miisaamay oo imtixaan ka qaaday si aad u ogaato ninkan inuu markaa ka darajo sarreeyo ama inuu ka oqoon badan yahay maadigaa miisaami marka lama ogola marba haddii haweeney taqaana cudurkan magaaladaba laga heli karo gabadhu ma aadi karto markaa cawradeeda ninka ajnabi oo dhakhtar ah uma geyn karto haddiiba haweeney meesha ay joogto hawshan ku filan oo qaban karta hawshan oo kale waxaa kaloo shardiga haddii haweeneydaas xataa la waayo maxram inuu meesha joogo iyadana waa shardi laakiin qol inuu isaga xirto oo wuxuu ku samaynayna aan la garanayn wax markaa la joogana markaa khalwo yacni khalwana meeshii ay ka dhacdo wax la joogana aysan jirin oo maxram ah ma bannaana hadduu ka baqayo dhakhtarku mararka qaar dhakhtarku waxyaalaha uu ku andacoodo waxaa ka mida wuxuu leeyahay gabadhan haddii ninkii maxramkaa qolka uu soo galo oo maalan qalliin lagu samaynayo oo laga yaabo meelaha gudaha hoose in laga qalayo oo riximkii oo kale ilmogaleenkii in laga qalayo ayaa dhici karta haddii marka ninkii maxramka ahaa la yidhaaho qolkii qalliinka lagu samaynayay ha soo galo haddii la yidhaaho dhakhaatiirta qaar waxay ku leeyihiin dee ninkan waxaa dhici karta markuu dhiiggan iyo carunkan iyo gabadhii hilibkeedii oo gacanta lala gelaya markuu arko waxaa dhici karta in yacni uu ka qaalib noqdo duruufaha meesha taagan oo dhakhtarkiiba uu midida kula dhigo oo qalabkii uu kula dhigo oo markaa maskaxdiisiiba si kale ay noqoto oo waxay leey annaga nidaamka waanal ku tababaray dhiiggan daadanaya isagoo dhiigku qubmayo daadanaya inaan qofkii jirkiisii iyo hilibkiisii aan jiidno annaga waxaan ku tababarannay laakiin dadkan shacabkaa caadiga ah oo barnaamijkan aan oqoonin mididii nagula dhegayaan waxaa dhici karta qofkii marka inay dhimatay kuleeyahy oo meesha wadaado waxaad sheegaysa wax ka daran ama meesha ka dhacayo kuleeyahy maxrab maxrab inuu meesha joogaad sheegi mooye dee ninka waxaa dhici karta in maskaxdiisu inta si kala noqoto hooyadiisoo meeshan lasoo jiidayo maaragta hilibkeedii la jiidayo iyo xaaskiisi hilibkiisii la jiidayo waxaa dhici karta leeyihin in shucuurkii dareenkii is celin waayo inuu dhakhtarkii mididii kula dhigo yidhaah warsiidaa meeshan maaragta halkan ha sii dhaafsiinin inuu yidhaah ee dhici kartay leeyihin saasoo kale ku andacoodan taas marka waxyaalaha looga bixi karo waxaa ka mid a iyadoo sharcigiina la ilaalinayo ilaa sharcigana waxaa weeye waa shardi xuduuru maxram xuduuru maxram waa laga marmaan waxaa taasoo kale marka lagu ilaalin karaa inuu qofku uu samaysto ninka dhakhtarka ah inuu u sameeyo miraayad qofka maxramka ahi keligiis iyo dhakhtarku uu markaa kala soconayo miraayadda oo hadhow hadduu dhakhtarka kula qabsan lahaana miraayaddaa uusan soo dhaafi karin laakiin uu u jeedo wax meesha ka dhacaya dhakhaatiirta qaarna way sameeyaan dhakhaatiirta qaartana masaladan sida si wanaagsan ugu baraarugay way sameeyaan oo qol dhinacaasaa laga soo gelinaa miraayada u dhexeeya ninkan maxramkaa iyo maaragtaay dhakhtarka miraayaddaasa udhexeeya miraayaddaas waxa meesha ka dhacaya maxramka waa ujeedaa marka laakiin haddii duruufuhu ay ka qaalib noqdaanna meeluu midida kula dhego ma hayo ille meeshii waa ka xihan tahayba meeshii waa ka xihan tahay marka nidaamkaasoo kale waa inay dhakhaatiirtu sameeyaan nidaamka noocaasoo kale ah si hawshiina ay u wadaan oo cilmigoodii markaa iyo nidaamkii si degan gabadha ay wax uga qabtaan sharcigii qawaaniintiisii iyo qawaacidkiina loo ilaaliyo qawaacidka sharcigana loo ilaaliyo walkhaamisu kan shanaad annadaru fiirinwu lilmudaawaati liajli lmudaawaat daaweyn darteed in loo fiiriyo fayajuusu nadarkaas waa bannaan yahay ila almawaadici boosaskii xaggooda inuu fiiriyo dhakhtarku way bannaan tahay allatii mawaadicdaas oo yaxtaaju ilayha mawaadicdaa xaggeeda u baahan yahay wasaadisu qeybta lixaad annadaru fiirinwu lishahaadati liajli shahaada markhaati darteed inuu gabadhii u fiiriyo ow lilmucaamalati liajli lmucaamala ama mucaamalo mucaamalat lbeec mucaamalat lbeec wa naxwihi mucaamalada beeca iyo wax la mid a inuu gabadhii u fiirinayo fayajuusu waxaa bannaan annadaru fiirintii ayaa bannaan ila alweji wejiga inuu fiiriyo akhusu waan khaas yeelaa khaasatan si gaara ayaan wejiga u khaas yeelaahe wejigaas uunbuu ka fiirin haddii markaas uu doonayo mucaamalo iyo beec iyo wixii la mid a wasaabicu wasaadisu midka lixaad annadaru fiirin wey lishahaadati liajli shahaada waa inuu u fiiriyo markhaati oo wuxuu rabaa gabadhan falka ay samaynayso haddii la yidhaha beriyaa ka markhaati ahaa oo arkayay waxaan iyadoo samaynaysay inuu yidhaha anaa markhaati ka ahaa marka wejigeedu si fiican u kontarooliyo wejigeedu si fiican uu u fiirin way bannaan tahay si berri gabadhan markii dacwo lagu soo oogo wariyaa arkayay falkan markay samaynaysay anaa joogayoo tanay ahayd tan wey oo gabdho badan haddii lagu dhex daro inuu markaas uu ka soo saari karo walidaalika culimmada fuqahadu waxay leeyihiin mas'aladan annadaru lishahaada in gabadhii loo fiiriyo markhaati kac awgeed loo fiiriyo way bannaan tahay xata alfarji cinda shahaadati zina markuu doonayo inuu ku markhaati furo gabadhii inay zinaysanaysay farjigai cawrada xataa uu ka fiirin karaa ilaa see kaleu zinada u tilmaami karaa see kaleu zinada u tilmaami kara iyagoo iskor saaranaan arkay ma laga yeelayo qaaligu kama yeelayo iyagoo iskor saaran ayaan arkay qaaligu kama yeelayo waa inuu yidhaah dakarkii iyo farjigii isku dhex jira ayaan indhahayga ku arkay indhahayga ku arkay si loo yidhaha wax loo xaqiijiyo ilaa qofkan xuduud iyo qadaayaad fara badan ayaa ka ratibmaya masalada marka shahaadadan xata alfarji cinda shahaadati zina oo gabadhii zinadeedii markuu doonayo inuu ka markhaati fuco ahaa farjigii iyo meesha ay ka kaadinaysay xataa way u bannaan taha markaa inuu fiiriyo ow amase lilmucaamalati liajli lmucaamala ama mucaamalo iyo la dhaqmidii beeca beecuu kula mucaamaloonaya gabadhii gabadhii beec hadduu kula mucaamaloonayo fayajuusu nadaru fiirintu way bannaan tahay ila alwejhi khaasatan gurigay maalan ka ijaarane waa gabarh doonaysa guri inay ka ijaarato qofkan wuxuu rabaa berri haddii lacagtii ay si kala noqoto oo lacagtii uu waayo ama ay isku dhacaan inuu hadhuu ka soo saari karo gabdhaha kale wuu fiirin karaa markaa wejigeedii si khaas wejigeedii ama waxbay ka gadanaysaa haddii wax ka gadanayso way u bannaan tahay in wejigii markaa uu fiiriyo si alaabtii hadday u xumaato uu berri ku soo celin karo wasaabicu kan toddobaad annadaru fiirin way ila alamati addoontii xaggeedii la fiiriyo cinda ibtiyaacihaa iibsigeeda agteeda la fiiriyo oo addoommaha xilligii hore waa la kala iibsan jiray xilligii hore addoomma ay jiri jireen waa la kala iibsan jiray oo suuqaa lagu soo xiri jiray addoontii marka wuxuu doonayo inuu iibsado fayajuusu wuu bannaan yahay annadaru fiirinta ila almawaadici boosaskii xaggooda inuu ka fiiriyo waa bannaan yahay allatii mawaadicdaasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilaa taqliibihaa taqliibi alamati addoonta gedgedinteeda iyo meesha uu doonayo inuu ka fiiriyo waa ka fiirin karaa duuna maa beyna surati wa rugbati jilibka iyo xudunta inta u dhexayda inta aan ahayn waa bannaan tahay addoon hadduu iibsanayo jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa waa xaaraan kama fiirin karo amaa jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa wixii aan ahayn wuu ka fiirin karaa addoon hadduu doonayo inuu iibsado faslun haada kani faasilun mid wax kala saaro walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaaxi nikaaxa xarigiisii ma ansaxayo ilaa biweliyin weli maahane washaahideey cadlin cadaaladda labadeedii markhaati maahane halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli waxyaalaha nikaaxu uu ku ansixi karo nikaaxu wuxuu iska leeyahay arkaan arkaanta nikaaxu uu leeyahay waa afar waa zawjun wa zawjatun wa weliyun wa shaahidaani waa in zawj la helo mid wax nikaaxsada oo nin raga waa in la helo zawjatun haweeney la nikaaxsanayana waa in la helo wa weliyun qof mas-uulka ah haweeneydan waa in la helo wa shaahidaani laba markhaatina oo markaa goobjoog ka noqda sida waxay u dhacayaanna iyadana waa rugni arkaantaas ayuu iska leeyahay marka axkaamtii uu sheekhu noo bilaabay walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaaxi nikaaxa xarigiisii ma ansaxayo ilaa biweliyin wa shaahiday cadlin weli maahane iyo cadaaladda labadeedii markhaati maahane qofka haweeneyda marka ay guursanayso nikaaxeeda waxaa shardi ah in weligeedii uu joogo waa shardi oo weligeedii uu nikaaxiyo ama qof weligu usii wakiishay inuu qof u wakiisho nikaaxa gabadha ama asagu inuu nikaaxiyo laakiin gabadhii bilaa weli haddii la yidhaaho waa layska nikaaxin weli la-aan nikaaxdii ma ansaxayo nikaaxeedii ma ansaxayo waa liqowlihi nabiga salى اllahu عalيه wasalam qowlkiisa uu yidhi laa nikaaxa nikaax ma jiro ilaa biweliyin wa shaahiday cadli qof weligo gabadh ka mas-uula iyo caadilka labadeedii markhaati mooye wamaa kaana min nikaaxin wixii nikaaxu ahaada calaa gayri dalika fahuwa baatil nikaaxii aan weli iyo markhaati aan ku dhicin waa baatil uu yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wayaftaqiru lweliyu weligu wuxuu u baahan yahay iyo washaahidaani labada markhaati ilaa siti sharaa'idda lix shardi gabadha qofkan weliga ka noqonayo mas-uulka ka ah iyo labada markhaati oo goobjooga ka noqonaya nikaaxa lix shardi ayuu u baahan yihiin alislaam islaamnimo waa shardi waxaa shardiya labada markhaatiya inay muslim yihiin weliga gabadha markaa nikaaxinaya inuu asaguna muslim yahay waa shardi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu ragga muؤminiinta iyo gabdhaha muؤminaadka bacduhum awliyaau bacdin qaarka kale qaarka kale ayay xiriiriyaal u yihiinoo waa isxiriiriyaan kuwa isxiriirinaya marka islaam waa shardi islaam la yidhi maxaa baxay gaal weli uma noqon karo gabarh muslimada gabarh muslimada weli uma noqon karo markhaatigii isaguna haddii gaal uu yahay ama mid gaaluhu uu ku jiro ma ansaxayo nikaaxaas wاlbuluuqu qaangaarna waa shardi weligu waa inuu qaangaar yahay markhaatiguna waa inuu qaangaar yahay waalcaqlu caqlina waa shardi weligu waa inuu caqli leeyahay markhaatiguna waa inuu caqli leeyahay waalxuriyatu xornimona waa shardi waxaa shardiya weligu inuu xor yahay waa shardi markhaatigu isaguna inuusan addoon ahayn oo xor uu yahay waa shardi wadukuuratu ninnimadiina waa shardi ninnimadii shardigu dukuuro la yidhi maxaa baxay labadii markhaatiyo nikaaxa haddii laga dhigo haweeney ma ku ansaxayo ama kii wax nikaaxinayo werigii ayaa haweeney noqdayba ma ansaxayo waalcadaalatu cadaaladna waa shardi cadaalad la yidhi maxaa baxay weligii hadduu faasiq yahayba weligii gabadha idhahay mas-uulaan ka ahay hadduu faasiq yahay nikaaxii ma ansaxayo maalan oba taariku salaad oo salaaddii maba tukadoba ma ansaxayo waxay u guuri markaa weliga abcadka ah weliga asaga ku xiga darajada ku xiga ayaa gabadhii nikaaxinaya marba hadduu asagu uu faasiq noqday ilaa laakiin annahu sha'ni laa yaftaqiru uma baahanayo nikaaxu dimmiyatin gabadhii gaalada ahayd oo dimiyada ahayd nikaaxeedu uma baahna ilaa islaamil weliy weliga islaamnimadiisa uma baahna dimiga waxaa la yidhaha gaalada dimiga ah waa gaalada muslimiinta hoostooda ku nool istilaaxa sharciga dimikaasaa la yidhaha waa gaalada muslimiinta hoostooda ku nool oo jizyada aan ka qaadanno oo sanadkiiba mar lacag jizye la yidhaah laga qaato waa gaalo annaga nugu hoos leenoo annagu maaragtaahay awooddeennu ay ka sarrayso wa waddadan gaalahan ka awood badannahay oo waddankeenna ku dhex nool dadka noocaas oo kale ah gabadhaas dimiyada ah oo gaalada waddamadaas joogta oo jizyada laga qaadayo marka la nikaaxinayo weligeedu inuu muslim yahay shardi maa leanno iyadiiyaaba gaalo ah gaal bay iska noqdo aabbaheedu markaa gaal iska oo kaafir iska ah ayaa iska nikaaxinaya ilaa iyadiiba gaalo weeye iyadiiba gaalo wey ilaa annahu shani laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati gabadhii gaalada ahayd oo dimyada ahayd nikaaxeedu uma baahna ilaa islaamil weliy weli islaamnimadiisa uma baahna walaa nikaaxulamati addoonta nikaaxeediina uma baahna ilaa cadaalati sayid sayidka cadaaladiisa uma baahna addoon iyadana sidaasoo kale marka la nikaaxinayo yaa addoonta weli u ah sayidkeeda ayaa weli u ah oo nikaaxinayo sayidkaas marka inuu caadil yahay shardi ma aha walow faasiqba haba noqdo hadduu doonee isagu waa nikaaxinahay sayidkii walaa nikaaxulamati addoonta nikaaxeediina uma baahna ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisii uma baahna wa owlal wulaati kuwii mas-uuliyiinta ahaa oo nikaaxa weliga ka ahaa kuwa ugu habboonaashada badan alabu aabbahee wey koow aabba cid ka horraysahay ma jiro halkan wuxuu sheekhu inooga sheegi gabadha yaa ugu habboon oo darajada ugu horraysa oo nikaaxa yaa iskale wilaayada ugu horraysa oo qof kale uusan la tartami karin wilaayada ugu horraysa waxaa iskaloona la tartami karin aabbihii gabadha dhalay aabbihii gabadha dhalay haddiiba shuruudihii aan soo marnay uu ku sifoobay oo muslim uu yahay oo qaangaar uu yahay oo caaqil uu yahay oo xor uu yahay oo dakar u sidaas uu yahay ma bannaana cid kale gabadhii markaas inay nikaaxiso haddiiba isagii shuruudihiiba uu haysto wa owlal wulaati kuwa wulaadda ah oo mas-uulka ka ah nikaaxa waxaa ugu habboonaasho badan alabu aabbahaasaa kuwa ugu habboonaasho badan uma aabbe haddii la waayo oo aabbihii waaba geeriyooday ama waa joogaa laakiin shuruuddiiyaa ka burtay shuruudda ka burtay maxay tahay maalan muslimba ma aha tusaale ahaan ama caqliba ma waa iska waalan yahay waa waalan yahay oo majnuun waay caqliga laga waayo ama haddii kale waaba faasiqba oo salaaddii maba tukanayo waa taariku salaad markaas ka bacdi maxaa imanaya aljaddu awoowihii gabadha oo aabbaha dhalay yani awoowihii gabadha aabbaha dhalay ayaa markaas ku xiga haddii shuruudihii ay ka buraan aabbihii ama isaga dhan maba joogo waaba dhintayba waaba dhintay awowaa marka nikaaxinayo uma aljaddu awoowe abul abi aabbaha aabbihiis ah uma awoowe haddii la waayona waxaa ku xiga alakh walaal gabadha walaalkeed ayaa marka weli ka ah walaalkaasoo lilabi waalummi aabbay hooye u sugnaaday waa walaal gabadha ku aabbaya hooye ah ayaa ku xiga awoowe uma haddii la waayo walaal gabadha ku aabbaya hooye haddii la waayo alakhu walaalow walaalkaasoo lilabi aabba u sugnaaday waa walaal gabadha ku aabbaa bis walaal gabadha ku aabba ah waxaa ka horeeya walaal gabadha ku aabbaya hooyaha shaqiiqa shaqiiqa haddii la waayo walaal gabadha ku aabbaha ku xiga uma kaas haddii la waayana walaal gabadha ku aabbaha haddii la waayo ibnulakhi walaalka wiilkii uu dhalay waa wiilay eeddo u tahay akhaasoo lilabi waalummi aabbaya hooye u sugnaaday walaalkeed oo ku aabbaya hooye ah wiilkii uu dhalay eedday u tahay marka wiilkaas eeddada ay u tahay ayaa nikaaxinaya oo weli u noqonaya waa intii hore haddii la waayo saa imanaya uma kaas haddii la waayana ibnulakhi walaalka wiilkii uu dhalay walaalkaasoo lilabi aabba u sugnaaday walaalkeed oo ku aabba ah wiilkii uu dhalay aa ku xiga marka marka uma haddii walaalkaas la waayana walaalku aabba ah waa la waayey maxaa ku xigsanaya alcammu adeeraa loo booday adeeraa ku xiga meeshaa marka maxaad ka fahmi alakhu lilummi baabulwilaaye haddii la joogo ma soo gelay dhaxalka laakiin waa ku jira waan soo marnay akh liummin walaal gabadhan ku hooyo bis ah baabulwilaayati nikaax kuma jiro laakiin baabul irfiyuu ku jiraa baabka dhaxalka ayuu asagu ku jiraa uma haddii walaalkaas liabka ibnulakh liab haddii la waayo alcamu adeeraa markaa ku xigo uma adeer haddii la waayo ibnuhu ibnulcami ina adeer adeerka wiilkiisii waa wiil markaa in adeerkeeda ayaa gabadhii mas-uul ka noqonaya calaa haadaa kan dushiisa xaal u ahaaday ibnulcamku kaasoo a tartiibi tartiibka ah oo tartiib maxaa loola jeedaa waa ibnulcam lilabi waalummi haddana ibnulcam lilabi keligiis ah haadaas nidaamkaasaa loo wado fa idaa cudimat alcasabaatu qaraabooyin oo dhan haddii la waayo wax qaraabadan antixayn oo dhan kulligood haddii la waayo falmowlaa sayidkii ayaa gabadha nikaaxinaya sayidkaasoo almuctiqu ee xoreeyey dee gabadhu addoonnimo soo martay wax qaraabaa waa la waayo aabbe iyo awow iyo walaalo iyo adeer iyo ilmo adeerre iyo wixii oo dhan waa la waayo haddii la waayo marka yaa gabadhii nikaaxinaya sayidkii soo xoreeyey hadday addoonnimo soo martay kaasaa nikaaxinaya waa nidaamkii miiraadka ee dhaxalka aan soo marnay ilaa dhaxalkaba haddii qaraab oo dhan la waayo dhaxalka ayaa la siin jiray almowla almuctiq dhaxalka qaadan jiray uma haddii la waayona sayidkii gabadhan xoreeyey haddii la waayo casabaatuhu casabaatu lmawla almuctiq sayidkii gabadhan xoreeyey qaraabadiisa yaa loo dhaadhici haddii sayidkii asaga uusan joogin marka uma haddii la waayona maalan sayidkiina waa la waayey ama gabadha addoonnimaba sooma marinba addoonnimada sooma marin wax qaraabo ahna meesha uma joogaan wax qaraabo ah oo meesha u jooga ma lahan aabba lama hayo aabba uma joogo walaal qaraabadii o dhan lama hayo wax jooga ma laha qaraaboo dhan ba lama hayoba qaraaboo dhan haddaan la haynin alxaakim yaa ugu dambeeya xaakimkaa guurinaya oo gabadhii nikaaxinaya xaakimkaasi sawaaءun kaana caaman aw khaasan xaakimku xaakim caama ha noqdo ama mid khaasa ha noqdo midka khaaska maxaa lagala jeedaa midka khaaska waxaa lagala jeedaa kalmutawali licuquudi اlankxa waa dowladdu qof gooni ay ugu magacaawday arrimaha nikaaxa arrimaha nikaaxi u wakiilatay dowladdu xaakim khaasaa la yidhaha xaakimkaasi marka waa nikaaxin karaa maadaama dowladdu ay magacaawday oo dowladdu ay u magacaawday mandiqadan iyo wixii maaragtaah intaasoo xuduuda adaa lagu xilsaaray wixii nikaax ka dhacay kaasaa marka la nikaaxinaya haddii wax qaraabo ah mar walbaba la waayo marka sidaasaa nikaaxa shuruudihiisa iyo arkaantiisa iyo wilaayadiisa sidaasaa mar walbaba sharcigu uu adkeeyey laakiin waxaa weeye waxyaalahan hadda dadka qaar ay samaynayaan oo maalan gabadhii in la masaafaysto gabadhii in la masaafaysto oo aabbihii iyo hooyadii iyo qaraabadii oo dhan lagala fakado masaafadaas haddii shuruuddii taxkiimka iyo tawliyada la helo nikaaxa asalkiisu waa saxiix nikaaxa asalkiisu maadaama masaafada gabadha laga nikaaxinayo weligii markaa uusan joogin nikaaxa asalkiisu waa ansaxayo caruurtii ku dhalatana waa caruur xalaala laakiin nikaaxaas waa nikaax akhlaaq daro iyo anshaxuma ay ku jirto midda kale waxyaalaha hadda soo kordhay oo la tajribeeyey waxaa ka mid a kuwa masaafada loo aadayo boqolkiiba siddeetan inta badan shuruuddii taxkiimka iyo tawliyada maba sameeyaanba oo qaarkood ma garanayaan leannahu qaarkood annagu aanu waraysanay waxay nagu yidhaaheen suuratu camuu noo akhriyey markuu isku kaaya nikaaxinayo aawa taxkiim la qaado iyo tawliye la qaado iyo midka la hormarinayo taxkiimka in marka hore la hormariyo iyo tawliyada la dabamariyo iyo wixii shuruud taxkiim iyo taxkiim uu leenahaa war qaabkee isku kii nikaaxiyey markaa masaafada addeen wuxuu ku leeyahay camuu noo akhri ka bacdina wuxuu yidhi waa isku nikaaxsantihiin orda marka arrintii waxay noqotay farahantii ka baxday in cimaamado duuduuban oo niman markaa basaska markii yacni meesha ay marayaan ama caasiyaashu ay marayaan u kala ordayaba oo dhahaya masaafo imaama meeshan ku jirta gabadhii wiil isguursanaya ku kala ordayaan qaarkood meelo ay ka furteen qolal ay ka furteen ay ku qoran yihiin qolka nikaaxa qolka nikaaxa ay ku qoran yihiin way kala ordayaan waxaa dhacday markaa wixii inay iska noqdeen wax lagu xirfeysto oo wadiifo iyo shaqo laga dhigto oo midna aan la ilaalinayn haddii nikaaxan lagu ilaaliyo taxkiimka iyo tawliyada waa mas'alo jirta fiqiga shaaficiga laakiin ma la ilaaliyaa maya inta badan inta badan lama ilaaliyo sidaas aawgeed waxaa habboon albaabkaas in layska xiro albaabka in layska xiro mafaasid fara badanna way ka timid mafaasid fara badan iyo arrimo fara badan oo aada u liito u xuxunna way ka dhasheen arrimaha ka dhashay waxaa ka mid a gabdhihii qaarkood intay faraha ay ka baxeen faraha intay ka baxeen laba iyo saddex nin ay kulmiyeen laba iyo saddex nin ay kulmiyen leanna gabadho haddii nikaax siriyaa uu jiro ay qarsanayso bulshadii ma oga kana beenay u sheegi kana beenay u sheegi kan waxay leedahay layma qabo kana waxay leedahay layma qabo qaarkood waxaa la arkay in lagu inkiray inta uur loo yeelay uur inta loo yeelay lagu inkiray oo hadhow ciil iyo ooyin iyo rafaad iyo mashaakil cumrigeedii ay ku dhammaysatay ayaa la arkay oo reerkii xaggeedana ay ka guban tahay oo reerkiina ay leeyihin carruurkan meel ku sheeg ilmahan uurka kugu jira meel ku sheeg reerkiina ay leeyihiin kii maaragtay dhibaateeyo khaa'inka ahaana oo khayaanana oo isaguna ku inkiray marka gabdhaha iyaga nafsadooda waxaa la doonahay waxaa la yidhaha qof walba meeshay isdhigto ayaa lagu gowracaa qof walba meeshay isdhigto ayaa lagu gowracaa gabdhuhu waa qaali yaysan meel cidlaaho rakhiisa isdhigin dhibaatooyin fara badan ayaa arrimahan ka yimid gabdho mar walba way ku soo wacayaan waa laygu inkiray ilmihii ilmihii sidaasaa laygu inkiray qaarkood waxay ku leeyihiin ninkiiba garan maayo magiciisa bis ayaan hayaahay ku leedahay magiciisa bisaan hayo meelay u raadiso xataa ma lahan uurkiina waa kana meelay u raadiso meelay wax ka jiraan ma garanayso kuwan ay u geysadeen boqolkiiba siddeetan taxkiimkii iyo tawliyadii shuruuddii maba oofinayaanba waa kuwa cimaamado beena iska xirtay marka sidaas aawgeed waxaa weeye waxaa kaloo ka laasimaya masaladan waxyaalaha kaloo ka dhacay cisyaan ulwaalideyn iyo cuquuq ulwaalideyn labadii waalida lagu caasi garooba oo gabadhii markii la waayo ay naxayaan ay habaarayaan oo dhibaato tolkii iyo qabiilkii ay ku kala gogo-ayaan mafaasid badan iyo makhaadir fara badan ayaa ka dhalatay sidaas awgeed waxaa la doonayaa arrimaha noocaas oo kale ah in layska ilaaliyo nikaaxa waxaa kuugu fiican nikaax ducaysan waalidku ku faraxsan yahay qaraabadu ay ku faraxsan yihiin derisku ay ku faraxsan yihiin ummadda dhan ay u wada jeedaanoo meel fagaaro ah kaasaa ciribtiisu ay maxmuudo tahay oo la mahdinahayo walaa yajuusu an yusarixa bikhidbi walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo ma bannaana bikhidbati muctadatin haweenay ciddo tirsanaysa dalabkeedii inuu caddeeyo ma bannaana sheekha halkan wuxuu ka gudageli haweeney haddii ciddo ay ku jirto ma bannaana haweeneydaa in la shukaansado khidbada waa shukaansi yani af soomaali ahaan cidday ku jirtaa inaad tiraa waa ku guursanahay waa ku guursanaya inaad tidhaahid oo ciddadu markay kuu dhammaato anaa ku guursanaya inaad tidhahda ciddadiina ay ku jirto ma bannaana sawaaء kaanat اlcidaةu cidaةa wafaatin aw cidaةa dalaaqin sawaaء kaana dalaaqu baa'inan aw rajciyan ciddada gabadhaasi ay ku jirto ha noqoto cidaة اlwafaat cidaة wafaat maxaa loola jeedaa yacni ninkeediyaa ka geeriyooday ama waa cidaةu dalaaq oo waa la furay dalaaqii waa baa-in oo saddexaa lagu furay ama waa rajci oo hal iyo labaa lagu furay farqi ma laha marba haddii gabadhii ciddo ku jirto shukaansi lalama samayn karo shukaansi in lala sameeyo xaaraan weyn lama ogola walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbati muctadatin gabarh ciddo tirsanaysa doonisteedii ma caddayn karo oo waanku rabaa oo ku guursanahay ma dhihi karo wayajuusu waxaa bannaan laakiin an yucarida laha inuu u sarbeebo sarbeeb waa bannaanta sarbeebta maxaa ka mid a ruba raaqibin fiika alla wax ku dalbaya badanaa oo kale wax ku dalbaya oo ku raaraadinayo badanaa erayo noocaas oo aanna ku caddayn inuu markaa gabadhii u socdana aan ku caddayn xoogaana laga fahmi karo inuu gabadhii raji ay uga jirtana marka ay ku jirto erayo noocaas waa kula hadli karaa laakiin inuu afka ku ballaariyo oo yidhaho waa ku rabaa inuu yidhaaho taas xaaraan wey gabadhina ay ciddo ku jirto wayajuusu waxaa bannaan an yucarida laha inuu u sarbeebo way bannaanta wayankixa uu guursado gabadhii bacda inqidaa'i ciddatiha ciddadeeda go-ideedii ka bacdi intuu xoogaa u sarsarbeebo markay ciddadu dhammaato kabacdi inuu guursado way u bannaan tahay waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi walaa junaaxa calaykum dushiinna dembi ma ahaanin fii maa caradtum bihi wixii aad sarbeebteen oo min khidbati nisaa haweenka doonistoodii haddaad sarbeebtaan ow amase aknantum fii anfusikum ama naftiinna aad ku qarisaan qalbigaagaadba ku haysataa inaad guursan doonto calimallahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum idinka satadkuruunahunna haweenka inaad mar walbaba sheeg sheegaysaan ood xusaysaan ilahay waa og yahay walaakin laa tuwaaciduuhunna laakiin ha kula ballaminina siran si sirahoo qarsoodiya inaad nikaaxsan doontaan hoos ha kula ballaminina ilaa an taquuluu inaad dhahaysaan maahane qowlan macruufan hadal wanaaggiisa la yaqaan hadalka wanaaggiisa la yaqaan muxuu yahay ruba raaqibin fiika waa sarbeebtii qowlka macruufka inaad u sarbeebayso mooye walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdata nikaaxi nikaaxa xariggiisa ha go-aansanina xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku uu ka gaaro ajalahu wakhtigiisii kitaabku ilaa wakhtigiisa uu ka gaaro maxaa lagala jeedaa ciddadu ilaa wakhtigeeda ay ka gaarto ciddadu ilaa wakhtigeeda ay ka gaarto oy dhammaato wannisaau dumarku calaa darbayn dumarku waxay u qaybsamaan laba qaybood ay ahaadeen hayibaatin dumar garoob ah iyo wa abkaarin iyo dumar bikro ah labadaas u qaybsamaya falbikru gabadha bikrada ah oo weli aan guur soo marin yajuusu lilabi waaljaddi aabbaha iyo awowaha waxaa u bannaan ijbaaruhaa qasbideedii cala nikaax inuu ku qasbo gabadhu haddii wax guura aysan hore u soo marin aabbaheed iyo awowgeed bis labadaa qof unbaa ijbaari kara labadaa qof waxay xaq u leeyihiin inay nikaaxa ay ku khasbaan inay nikaaxa ku khasbaan maxaa lagala jeedaa yacnii iyadoon raalli ahayn oo fasax iyo idan aysan ka qaadan hebel waa isaga nikaaxin karaan qofkaasaan kugu nikaaxiyey way dhihi karaan laakiin sida sunnada maxay tahy sida sunnada waxaa weeye gabadha in lala tashado xataa hadday bikro tahay gabadha xataa hadday bikro tahay oo guur aysan soo marin sida wanaagsan waa in aabbuhu uu la tashado oo iyadoo raalli ah oo ku qanacsan inuu markaa u gurigeeyo gabadhii sida fiican waa sidaas laakiin sharcigu waa u banneeyey inuu ijbaaro oosan la tashanna sharcigu waa u banneeyey wathayibu gabadhii garoobka ahaydoo nikaaxa soo martay laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa nikaaxinteedu ma bannaana ilaa bacda buluuqihaa qaangaariddeeda ka bacdi maahane wa idnihaa wa bacda idnihaa idankeeda ka bacdi maahane gabadhu laakiin haddii nikaax ay soo marto garoob ay tahay laba shardiyaa lagu nikaaxin karaa oo weligeed uu ku nikaaxin karaa horta inay qaangaarto iyo inay fasaxdo oo raalli ay ka tahay nikaaxa laakiin aabbihii walaa jid walaa qof kale iyadoon la tashan gabadhii garoobka ahayd hebelan kugu nikaaxiyay adoon ka warqabin ma dhihi karo gabadhu marba hadday tayibo tahay wallahu subxaana wa tacaala aclam